daawayaal dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka alaab waxaan uga hadalnaa mowduuca toddobaadka lasoo dhaafay aanu isleenahay bulshada soomaaliyeed uu u baahan yahay in loo faahfaahiyo waxaana toddobaadkan daawayaal dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka aan uga hadli doonaa maalmihii lasoo dhaafay ee guud ahaanba shacabka soomaaliyeed gaar ahaan baraha bulshada waxaa si aada ah ugu soo shaacbaxay koox cusub oo la magacbaxday assaadicuuna bilxaqi oo ay sheegeen in ay yihiin urur cusub oo dhanka ururdimad cusub oo ay sheegeen inay doonayaan in afkaartooda ay baahiyaan oo ay ku baahiyaan guud ahaanba shacabka soomaaliyeed waxaana kooxdaasi la sheegay in dalal soomaaliya ay ka mid tahay lagu soo dhaweeyey oo asalkeeduna la sheegay in markii hore guud ahaanba labadii bishan aynu ku guda jirno oo afartii rajab waafaqsan looga dhawaaqay dalkaasi masar oo magaalooyin muqdisho iyo garowe iyo hargeysa ay ka mid tahayna dad fikirkaas raacsan ay ka hadleen qalabka warbaahinta islamarkaana ay sheegeen in ay kooxdaasi ay ku abtirsanayaan oo ay doonayaan in fikirkaasi ay dadka ku baahiyaan haddaba waxaan barnaamijka maanta aan doonaynaa inaan shacabka soomaaliya loo faafay kooxdaasi waxa ay tahay afkaarta ay hambaarsan tahay waxyaabaha ay doonayaan iyo weliba sida ay tahay in shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah loogu dibo dadka kuwaas oo kale ah oo afkaarta aan waafaqsanayn diinta islaamka doonaya inay shacabka ku faafiyaan waxaa stuudiya ila jooga oo barnaamijkaasi oo igala qaybgali doono oo shacabka soomaaliyeed halkan kala hadli doonaa dhegeystayaasha raadiyo muqdisho iyo daawadayaasha telefishin qaranka soomaaliyeedba cabdiraxmaan sahal oo ah agaasimaha xarunta al-irshaad oo ka faallota kooxaha xagjirka iyo arrimaha kooxaha tatarufka dhanka diiniga ah si aada ugu takasay oo wax badan arrimahaasi kala socday sidoo kale sheekheenu weyn sheekh caliwadiis oo in badan oo isdadka soomaaliyeed ay yaqaanaan oo ka mid ah ducaadda soomaaliyeed oo wax badan ay ka faa'iideen ajari xasanad allah ka siiyo uguhoreyntii waktigooda ayaan doonaya inaan ugu mahadciliyo oo ay naga naga ajiibeen inay barnaamijka nagala qayb galaan oo ay shacabka kala hadlaan oo ay u sheegaan fikirka ku aadan kooxdaasi iyo dadka soomaaliyeed oo intooda badan laga yaabay inay ku wareeraan kooxo maalinba mid cusub ay timaado oo isdhahaan waxyaabahaasi wareerka ku keeni karana ay doonayeen raggaani maanta nala jooga inay diinta saxda iyo risaalada ama fariinta saxda ah ee nabi maxamed sal alla alay wasalam laga soo gaaray oona soo gaarsiin culimmada soomaaliyeed iyo kuwa ka horeeyeyba ay tahay inay sheegaan balse ugu horeyntii waxaan doonayaa waxaana xusid mudan in sidoo kale daawadayaasha iyo dhegeystayaashaba ay su-aalo ku aadan kooxdaani iyo arrimaha ku saabsan dadka khubarada nala fadhiisa wixii su-aal ku aadan kooxdaani iyo mawduucan ka hadlayno ku aadanna ay nala wadaagi doonaan haddii wakhtiga uunoo saamaxo hayeeshe waxaan ugu horeyn doonayaa in ugu horeyntii aan cabdiraxmaan sahal soo dhaweeyo oo aan ku bilaabo su-aasha koowaad oo ah bal kooxdaani iyo waxa ay tahay maadaama arrimahan oo kale waxyaabaha ku tacalluqa inta badan ay tahay waxyaabaha ninka aada baaritaanada iyo ku samaysaan
bismillah waa mahadsan tahay saaxiib iyo mushaahidiinta ee daawanaysa iyo dhammaan soomaalida waan salaamaya kooxdan waxay soo saareen laba bayaan kii koowaad iyo kii labaad kadib rag ayaa ka tirsan ayaa sii sharxay oo qaybo ka mid ah ama ha noqdaan caarabi ha kusoo saaran ama ha noqdaan soomaali ama ha noqdaan english marka haddaan soo kulno waxaan dhihi karnaa jamaacada waa jamaaco cusub laakiin fikirkeedu uusan cusbayn
oo macnaheedu yahay macnaheedu uu yahay jamaacad caalami ah oo masar xarunteedu ay tahay ninka amiirkeedu uu yahayna uu yahay nin la yaqaano oo iska macruuf ah oo hadda saaxadaan ku cusbayn rabtana in ay badiil ka noqoto jamaacaadkii kale ka jiray caalam islaami rabtana inuu xukun gaadho oo wax maamusho markii waktigeeda u gaadho doonaysana inay dadka u cadayso waktiga hadda lagu jiro iyagoon kala qaadaynin dadka muslimiin iyo walaagaala kala qaadaynin in dadkii ridda guud ama magaranaysaa diinta islaamka oo laga fogaaday oo laga tegay xukunkii oo aan laisku xukumaynin ilaahay oo lagula jiro dagaalan oo xukunkiisa lala haysto ay si guud ayuu khitaabkooda u caddaynaya وإذا استعمالها يا أيها الناس استعمالها وحاكم وقتل منك إليه منه أقول له تخصصات كلا دوان له bulshada kusoo dhex jiray ilaa afartan sano say sheegeen kalsooni badan kasbaday isbirweyna waktigan hadda la joogo hadday ku dhawaaqaan in waxa la yihahdo saxbu albisaada min taxti alabdaan inay ku samayn karaan uruurii kale jiray meesha ku jiray laakiin waxaa wixii meesha ay ay uga soo shirtageen ama ay soo bandhigeen waxaa meesha ka dhex noqday waxyaabaha hadda ku jira insha allah sheekhu sii faahfaahin doono oo ah aljaahiliya waa mustalax ma cusbo dadku jaahiliyad macnaa in loo noqday afar iyo toban qarni ka hor dadku rabbi ay ku leeyihiin oo dib inay sameyn waqtigii reer maxmed soo saaray nacam alxaakimiya in xukunka ilaahay waa in xukun bayn xukunka ilaahay la tegay ma garatay taana markaas ay ka dhaawanayso dadka in khibaab lagu yeero idan waxay ku sugan yihiin marxaladii labaad ee dacwada rasuulka soo sheegayay waxaa jira siri laakiin afartan sano bay siri kusoo wadeen baynama nabiga sal slam markaas kadibna ay hadda isiclaaniyeen macnaha waxay ka dhigan tahay dacwada saddex saddex saddex maaha waa waan tinada marxalad siriya afartan sano soo wadeen marxala oo jahri hadday bilaabeen way wadi doonaan مرحب حكم الفلويان أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وضعاتي كل واحد دونان وألاين دونان قف كستكوري ما دو أولور المسلمين ألاين دونان ويجاري دونان إذن ما أحد مع العصب منهجا هي فكرا هي سياسيا معها محام حصول مؤسس كان أمير كأها إن دراسات هذا كآل وغفع مصر وكلا باحثين فإن الشيريان إنه كمدها ummadtii ugu hogeysay oo hub qaada oo la dagaalanta masar kamid ahaa inuu ka mid ahaaba inuu ku yitmina asaga waxaa kaloo ka mid ahaa doctor emin abdulaahi oo hadda aldaacida haysta yaa ka mid ahaa marka midda kale de waa nin ilaa dhowr iyo labaatan sano xataa bacda jaamacaad sida sacuudi oo kale uu macalin ka imuuqada iyo macalinkaasoo ahaa waa inta dawaata jil gaaray kooxda marka waxaa dhig aan soo koobo da'doodu waxay u dhaxaysaa inta noo muuqata تضراتن إلى كنتن إلى تضراتن إلى سديتني فدالي وأباهن بالوضع أنا ما وحنا جهر وفي الاقتصاد عن كهرنا بيوجههم لكن ما كنا بك الآن وحنا جماعة وكتس المسلمين ما كان معبود به لكن حاصل في وسطي ما كنا نؤمن ما يكون لسي أخيه وذكر الآن حتى تدريس لنا قمعنا
arrimahaas dhanka diinta iyo waxyaabaha fikr ayadaha iyo axaadiidta iyo waxyaabaha ay cuskanayaan oo ay u isticmaalaan sheikha ayaa noo jooga bal waxaan doonaya in su-aasha kalaan malaha gaalaysiinta ma dadka oo dhan mase culimada iyo dadka waxbay kala saaraan bayaankooda lama kala qabo khidaabkooda wuxuu ku wajahan yahay bashariyada oo dhan waxay ku leeyihiin wadamada caalamka ka jira oo dhan oo ay ka mid yihiin kuwa hadda caalam islaami sheeganaya waxay ka baxeen diinta islaamka bimacnaa taxkiim sharci ilaahi looga marayo meesha fahmi shubha ku jirta islaamiyiinta oo dhan xarakaadka oo dhan ducaadda oo dhan waxay dadka ugu yeerayaan in ma garanaysaa taxkiim sharci ilaah ilaahi subxaana wa tacaala sharcigiisa lagu xukuntamo kitaabka ilaahi inuu yahay alxaakim ma garanaysaa akhlaaqda xun laga tago in waxaa weeyaan muqdida mas-uulka la soo nooleeyo in xuduuddii la fuliyo si guud dadku dhammaan loo ogsoonay ama horan waayo ay qaabka ayaga u waxeynayaan ayaa ah aan soo koobe manhajkii takfiirkahaa ee soo baxay kun sagaal boqol iyo lixdankii xabsiyada masar ka soo ifbaxay dhalinyaradii la cadaabay ee la xirxiray ee markii dambe isweydiiyey maxaa yihiin cadaabi aftaar qur-aanka oo kadib go-aanka qaatay oo sinqudu markaa raayada magaranaysaa u qaaday fikirkii ayay mar labaad dib u soo nooleeya usoo noleeyeen mooyaane waxa soo jirto waa mahadsantahay sheekh cali haddii ba laleeyahay dadkii diintii ay ka tageen oo way gaaloobeen laleeyahay culimadii adinka dadkii wax u sheegayey wixii oo dhan laisku daray bal waxyaabaha sida gaarka ah ay ay salka ugu hayno dadka ku gaalaysiiyeen aan dadkii sidu بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه marka hore wasaaradda warfaafinta iyo t v-ga qaranka iyo idaacadda radio muqdisho intaba waan salaamaya wasiirka cusub iyo maamulka cusubna waa- waa- waa humlaynaya ilaahayna waanu ducaynaynaa oo marhaa loo fududeeyo iyo dhammaanba mu-asasaadkeena dowladda madaxweynuhu ugu wenyahay iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah Ee, nimankan la yidhaha saadicuun bilxaq sida ustaad cabdiraxmaan bau sheegay horta waa niman cusub ma aha magaca iyo iclaanka unbaa cusube waa rag la yaqaano yani maalan soomaaliya marka laga soo qaato ee, raggan takfiirka ee, la dhihi jira takfiir ulhijra ama dadka in la gaalaysiiyo toddobaatankii iyo saddexdiiyaa la keenay soomaaliya dad soomaaliya dowladdii kacaanka oo cusub oo weliba afar sano jir ah markaas ayay rag masar tegey ayay ka soo qaateen fikirkaas fikirkuna wuxuu ku dhashay eh, shukri mustafa ninkii dhallinyarada ahaayo sheekhi eh, sheikhul azharkana mar soo maray wasiirkan ahaa sheekh maxamed xuseen dahabi dilay isaga raggiisa xabsiga eh, tacdiibkii faraha badnaayo sayid quduna lagu dilay cabdiqaadir cawda iyo rag badan eh, lagu laayay oo runtii ah, ducaadna ahay fikirkana nooc tashadud u haysta laakiin haddee in la dilo oo saas loo xasuuqa aysan mudnayn oo jamac cabdinaasir qalab uu ku golac ahaa iyo arrimihii xilligaas dambe dhactay labaatameeyadii oo ayadana unug raggaas ahaayo oo dinasaadaad xilligiisa ay aaday xabsiga si xun loogu cadaabi jiray nimankii laga soo saara xabsiga markii laga soo saarayba waxay bilaabeen marka iyaguna inay radul ficl ay sameeyeen dilal ay bilaabeen wasi- ninkaas wasiirka ayay dileen markay dileen waa la soo qabtay waa la toogtay fikirkii siduu u fiday xilliyadaas ayaa soomaaliya la keenay marka la soo qaado raggii soo qaada rag la yaqaano waayo oo weli nool intooda badan Eh, markii fikirkii la keena halkan eh, markaas dabcan soomaaliya dacwa ka socotay sulo saxaabada islaamka xoog u socotay sheekh maxamed cali xasan loo naxariistay tafsiirkiisi oo lagu aruursanaa iyo duruus badanaa ka socotay fikirkii marka raggii saxaabada dhallinyarada ku dhex yimid dhallinyaradii waa waa- waa diideen intooda badan waa laga hor yimid rag badan ah, waa- waa ucuntumaysay rag badanoo culamo ahaayo sheekh cabdiqaadir nuur faarax loo naxariistay markii shabaabka ay nooga dileen garowe oo kamid ahaa sheekh maxamed ciise oo daba jooga ee, rag badan oo culamo ah oo ducaad waaweyn oo baarisiin ah ragga saxaabada ku dhex jir ahaa oo darsiga sheekh maxamed macalin ragga kasoo aflaxay ahaa ayaa ka horyimid markiiba iyo rag hore wax u yaqiin waa u badnaayeen Ee, waa muxaadarooyin xoog lahaa laga dhigay oo ka hor- yani xataa ragga horyimid waxaa kamid ah xasan dahir aweys ee, markaa askari ahaa laakiin saxaabada ku dhex jiray muxaadarooyin midda ku oo xoog badan baa la dhigay nimankii markaa fikirkii way isgaabiyeen markay isgaabiyeen iyagii baa waxay sameeyeen qoladan marka hadda iscadaynaysa oo soomaalida ah masar bay haddana tageen xoogo way khafiifiyeen afkaarti Eh, dhinaca masar ayay ka timid arrintaasu Eh, waxyaabo badan oo ay marka hore ku adkaayeenay iska soo dabceen waxaa ka mid a xo- dadka waxay bareeyeen inay cunaan dadka soomaalida ah Eh, marka hore waxay lahaayeen waa xaaraan lama cuni karo kalluunkay cuni jireen iyo waxay u qashaan waxay yidhaheen bimansilati ahlilkitaab oo kale ha loo niyeysto ha ala iska cuno makhaayadaha iyo maadaama aysan suurtoobi kulligood inay xoola maalin kasta qashaan kalluunna oo soomaalidu inta badan kalluunka ma cuni jirin waagaas Ee, sidoo kaleeto gabdhaha ay isu guursan jireen marka hore bilaabeen aydan aabbaha la weydiin waxay yidhaheen aabbaha hala- hala weydiiyo hala guursado kadibna amiirka hoose oo iyaga halasi nikaaxsada nikaaxa runta ah Ee, waxyaabaha ay bilaabeen waxaa ka mid ahaa oo ay khafiifiyeen awal shaqada iyo iskuullada jaamacadka way ka wada baxeen way ka haajireen oo dadka intay gaalaysiinaya dana ka dhex baxeen waxay yidhaheen dib ha loogu soo laabto dadka jaamacadka aan galno hala dhex galo hala dhex galo Ee, iskuullada ha loo shaqeeyo dowladda xelalka ciidamada iyo kuwa siyaasadda mooyaane kuwa sarfiskao dhan loo qabto Ee, saasay usoo dhex galeen ganacsigoo marka hore ay ka haajireen waxay yidhaheen businesska hala galo bangiyada hala macaamuloodo iyo ha loo arko inay tahay marxalada lagu gudbaayo oo waxaa islaamku xoola u baahan yahay saas daraaddeed way kala jabeen marka qaaraa diiday صح qaaraa diiday oo yidhi nimankan waxay ka dudobeen khadka saxaayo oo aad ugu dhegay tashadudka oo haddaba jira oo kuwan ka duwan ها oo nin leeyahay maxamuud cusmaan oo madaxkay oo caan oo la yaqaano oo qarno jooga marka raggaas waa ragga hadda la yaqaano takfiirka la yaqaano caadiga ah oo magaalooyinka dhisanayo masaajidda degaayo oo oo ku filayo soomaaliya aad ugu filayo si xowliga u socdaan صح Ee, xataa dhulka meelaha shaabku jooga way joogaan inkastoo shaabku ay ay mararka qaarkood ay ay adke- ku adkeeyaan aysan ogoleyn ayuu ka- usoo je- maxaa yeelay sida shaabka tawagaalaysiinaya ها marka waxay kasoo noqonayaan male Ee, nimankan marka niman reer magaalo oo waxaan dhihi jirnay takfiirka reer magaalka ah dhexday iska xirteen jaamacaday galeen businessay galeen niman xoolo haysta waayo aad u dhaqan yihiin ee u isqarinaya marka si saadaraxaan u sheegay waxay aaminsan marxalada sirriya in lagu jiro laakiin xagga dadka gaalaysiinta isku aragti ka iyaga kuwa kaleeto oo kuma kala duwana waa dadka gaalo u yaqaanin dhammaan waxay iyaga kasoo raba gaalo فرق كليه ودحي waxaa waay isqarintiyay kuwana si xeelad ay ka dhigeen kuwana hawa diideen oo niman aad iska dhigeen oo banaanka yaala Ee, horta asalkooda judubta halkaasi ka timid runtii ragga caanka oo la yaqaano niman wax soo bartay sida ustaad cabdiraxmaan uu sheegay ee, qaarkood ay shaqaystaan weliba akhlaaqda mujtamac xiisa akhlaaq fiican ku leh ixtiraam lagu yaqaano dabeecad fiican ku qoslaaya caanhay ahaayeen waxaa weeye keliya oo waxaa la dhihi jira uun yaa meelaha meelaha ay ka danqanayaan laga taabanina waa la iska dhinac maasa meelahaasaa laga leexan jira keliya dagaaladii soomaaliya ay soo marta hadday qabiil yihiin iyo hadday diin yihiin waxaas lama dhex geli jirin niman banaanka joogay ahaayeen waxyaabaha aan in lagu ammaano ay mudan yihiin ay ahayd fikirkan hadda ay soo kordhiyeen oo saadicuun bilxaqi ninka masarka ah mustafa kamaal ninkaas leeyahay mustafa kaamil saas duqa ah waayeelka waa toddobaatan snin jirka ah kun sagaal boqol soddonkiiyo sagaalkii dhashaa ku qoran meelaha wax laga ururay ay isla markiiba masarna ka jira waxaa cajiib ah masar oo maanta la ogyahay oo militari oo haysta weliba inay shir ku qabsadaan oo isiclaaniyaan oo dowlado badan dadkii manduubiyan soomaaliya xataa wafdiga ka tegey ay ka qayb galaan taa lafteedu waa wax arrin aad u yaab badan waayo oo u baahan in la baaro laakiin si kastaba ha ahaatee nimanka hadda waa isiclaaniyeen soomaaliyana waa laga ayideeyo rag waaweyn oo la wada yaqaano oo de sida konton jiro iyo kasii weyn oo raggaas markay ducaad waaweyn ahaayeen oo asaatida oo qaarkood iskuullada ay macalimiinka ahaayeen qaarna ay jaamacada kasoo baxeen anagu niman dhalinyaro oo duusa dhiganayn ahayn toddobaatan mili bilowgeeda markaas rag waaweyn ay ahayn marka anagu hadda maanta shaybaha waaweyn waxaad malaynaysaa marka waa toddobaatan jiro toddobaatan jiro iyo lixdan jiro waay marka waxa weye marka waa rag yani maanta garaad iyo wixii bara lahaayeen intay ula ekaadaan wax soo bartay reer magaal ah ganacsado beledka waddanka la yaqaan wey waxa weye marka mushkiladda marka meesha jirta waa taasu xagga yani ayaga waxay yihiin xagga afkaartooda sida uu ustaad cabdiraxmaan u sheegay hadde waa takfiir waaye takfiirkaanu waa waa uun ummadda muslimiinta in la gaalaysiiyo laguna gaalaysiiyo shubah wax nusuus cadcad ah marka saddex arrimood ayuu takfiir ku dhisan yahay saddexdana qaab khaldan bay ugu dhiseen dadka muslimiinta gaalaysiinaya midda koobaad waxaa waaye shubhada koobaad waxaa waaye oy haystaan waa shubhada haddaba aan maqlayno ah in xaakimiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala loo adeegsado in muslimiinta la gaalaysiiyo ilahay xaakimiyadiisa dood kama taagno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy an axkum baynahum bima anzala allah kitaabkiisa in dadka dhexdooda lagu xukumo nabi maxamed alcamr sal allahu alayh wasalam in alxukmu ila lilah xukunka ilaahay baa iska leh marka waana cibaadadoda ka mid yahay laakiin aayadda in loo daliishado muslimiinta in lagu gaalaysiiyo khawaarijaa dhalowda xilliga khawaarijta bilaabatay khawaarijta laftooda niyad wanaagsan iyo diin jacayl iyo xaakimiyada ilaahay ayaan adkaynaynaa ayay ummadda ku gaalaysiiyeen nabi maxamedaan ka diga sal allahu alayh wasalam aayaddan inuu daliishada aayadda suurata yuusuf ay daliishadeen isla lafdigaanay ku dhigeen oo sayd cali ay ku gaalaysiiyeen dawo waa sayd cali radi allahu canhu iyo saxaabadii ku gaalaysiiyeen la joogta in alxukmu ila lilah waatuu sayd cali yidhi كلمة حق أريد بها الباطل وكلمة حق لكن باطل وجدها هذا اللي وادك إلا قال في مسلمين تاس باطل كل اللي وها مسلمين ملاحظة هذا إيو شعب كوذي علم هذا إيو قال لي هذا أيد الأسد اللي سنة مركا تاس مركا سكة مصطلح علم هذا شرعي غني وحواي تنزيل الآيات القرآنية وتحميلها في غير محملها يعني آياتها القرآن يقول دجيو لو حنبار وحي سن حمرين وحي شغل كلها معناها ميلي سنهين ولا meel aysan hayna la aado markaa dan laga leeyahay khawaarijaa ku dhuntay nimankan hadda jidkaasay haayaan aayadihii bay daliishanayaan si oo aayado oo madaxa in la dasaarto muslimiinta o dhan ay wada aaminsantaha laakiin in weliba loo saciyo in aayadahaas la fuliyana ay waajib tahay oo aayadahaas alla markuu leeyahay waman anzal falakum alkaafiruun qofkan ilahay kitaabkiisa ku xukumaya waa gaal kufrigaas isagaa tafsiirka culamada in loo noqdaa waajiba adiga muslimiinta oo dhan iyo dowladda islaamka o dhan baan gaalaysiina laga yeeli maayo waxa waaye marka dad qofka sharci ilahi ku xuguntamin waa gaal la leeyahay waxay culmadu tafsiir badanay geliyeen tafsiirka ugu hore waa qofku hadduu aaminsan yahay in sharciga ilahi waajib yahay in lagu dhaqmo laakiin duruufo markaas jira oo ah ama barnaamijkii aan u diyaarsanayn ama cabsi buu ka qabaa inuu shareecada ku dhaqmo oo colays kala saara ama marxaladii uu fulin lahay buusan weli gaarin oo geedi socodkeeda kusii socdaa kulligood waxaa la isku raacsan culamada muslimiin markooda aaminsan caqiida ahaan waa aaminsan masalada caqiida waaye laakiin taatiigii wax ka dhiman yihiin ama shareecada waa ku dhaqmaa laakiin laris buu qaatay oo hawaa soo gashay oo maalin uu ka leexdo isagoo xoogo qalluucinayo asbaabo kala duwan oo la yidhaha mawaanicu kufrigaa jirta intaasoo dhan waxay diidayaan qofka inaan lagu gaalaysanay ay culamadu ka wada fahanto ma rabaan ayaga marka si si duuduubanay rabaan dadka inay wala dhacaan dan baa laga leeyahay midda labaad waxaa waaye ibn cabaas oo aayadda fasira radi allahu canhu oo kabiir mufasiriin qur-aanka inta fasirta ugu weyn wada nabigu ugu duceyey sal allahu alayh wasalam saxaabadan ku qadari jirtay wuxuu yidhi inahu kufrun duuna kufrin gaalnimadan aayaddu sheegayso gaalnimada midaad u taqayneen maahan u leeyahay diintan laga baxaaya ah laakiin waa mid ka sukaysa oo macnaheedu uu yahay qofku haddii uu shareecada ilaahay أو إنه كل رقم أو جعلها لكن أي أما هو كلفته أما وحي أن شرنا فراه بناي إنه سدينته كبحين لكن أو بعسى كل عاية لتوجيهنا لو وعي قلنا تفسير ك- علماء الإسلام وبنا يقاتلنا أهل السنة والجماعة وبنا يكون تبين صحابة أبو هريرة ابن عباس ابن مسعود عبد الله عمر إيه كل القرآن جرنا كاسوها حتى النبي صلى الله عليه وسلم حلقيسا قفكوا هذا إخت حكمك إلهي إنه أوه كان سموه oo markiiba ka hor yimaado nabiga waqtigiisa waxaa dhacday sal allahu alayh xadiis saxiix ah nin waxaa isqabtay nin ansaari iyo iyo iyo maxaan ku ihahda iyo iyo nin saxaabi ah weliba nabiga dadkii sacd ibn waqaas ayaa waxay ku qabteen biyo mareen yaroo meel biyo beeraha beer beer tugi biyaha ama Kanaalka.
kanaalka biyaha u gudbinaya beerahooda markaasaa nabiga loo soo xogtamo nabiga sal alay wasalam arrintii markuu baaray oo dadkii warsaday wuxuu ogaaday sacd ibn waqaas inuu ku xaq leeyahay markaasuu yidhi sacad adigu biyaha marka hore leexso kadibna saaxiibka u gudbi buu yidhi ha u gudubtay markay ku xiranta ها وجد بها سيدة عادي قد بيان إلهي بقى وتوه ذكر إني قران ربا مركز وحي يقول أن كان ابن عمتك هنا يجد أنه يمسس بحكم يساوي فهل ليه بقى نبي نبي ليه؟
نبي صلى الله عليه وسلم واقف تقول وإنه إنا يجد يا يقول نبي صلى الله عليه وسلم ما قال يسين أصحابه أنا ما قال يسين حب الود يهدى أبوه مركز ما سوى يعني الناس كلها يقول وكم أحسن طبعا ما قال حب الود ما لقى نقنع لكن كم أقنع سنة مع ذلك لما قال يسين maxay waxay kamid tahay mawaanicda waxaa kamid a qofku in uu yani xukunka u radiyo Waxyaabo- diidma uu diidan yahay maahan wax kaleeto inuu yani dana asaga uu leeyahay meesha ka waaye waa markaas xooga waxaa lamida kii xukunkaas waa arkaya cadaaladda ka leexday xukunka ilahay ka Lacagta leexday ayaa tahay.
xoogaa lacag qaatay rashuda qaatay waa lamid isaguna Ee, waa- Waa waan si- wada si diidan.
kale- si kala wey oo u diiday waxaa kamid a nin gaalo iyo balaayo jin haysato oo baqaayo oo isle maanta awood u malihid aad shareecada ku iclaaniso ee xoogo ka xeeladayso laakiin aaminsan isagana mala gaadaysiin karo Sax.
culamada islaamka dhan saasay leeyihiin waa muta'awil waa nin duruuf haysato marka walaalaheen marka waxyaabaha ay ku khaldan yihiin waxaa ka mid a runtii in ay eh, shareecada islaamka masaadirteeda iyo culimmada islaamka waxa ay qaateen inay qaataan aan waajib ku ahayn inay ayagu tafsiir nin masar jooga oo astalba qawaacidda wax ku dhisa ay tahay dadka in la gaalaysiiyo sida asagu u arka sidaan ahayn oo dhan hadday hadday kusoo baxaan mabda saxa ma ahan khawaarija ku ku dhuntay ee, kuwa maanta jooga de nimankan shaabka laftooda waxa waaye waxaa iska darma ijtihaadaadkooda iyaga iyo diinta iska darma waxyaabaha ku kala duwan yihiin iyo waa u mandoona Ee, marka ee, cabdiraxmaan bal arrimaha marka si hoose loo eego nimankan afartan sano waxay sheegeen inay ee, si hoose baasha ay ku wadeen oo hadda ay banaanka la yimaadeen marka marka la fiiriyo afartankaas sano xagee ku maqnaayeen oo maxay samaynayeen horta amadas waa mahadsan tahay siduu sheekhu sheegay waxaa weeyaan ee, qoladan way isqarinayeen ee, laba qeyboodna way way is- way u kala qaybsameen qeybtan uu sheekhu sharxay oo ahaa in ay cusla shucuuriya dareenka yani waxaa weeyaan inay dadka la tacaamulaan inay wax ku gataan inay wax la cunaan laakiin ee, gudaha waxay way waxay dareensan yihiin ama waxay is- iska dareensanayaan dadka inay gaala yihiin oo ridi yihiin laakiin inay macnaha way ka duwanayaan kuwan kale ayaga intay ee, tuulooyinka samaysteen ee waxaa weeyaan ee, la yaqaano ee takfiirkoodu Dhanaan ka joogtaga.
kuwaas waa kuwa la yaqaano kuwaasaa welibana aad aad u badan oo magaalo kasta oyna joogin Male.
ma ay jirto ganacsiga si fiican bay u galeen waa dad oo magalanaysa aad usoo koraya waaye Ee, laftoodu waqti baa la gaari doonaa laana maxaa yeelay ayagu waa la yaqaana mogtahay ayana waqti bay gaari doonaan oo oo- Banaanka sii.
ma- banaan meehay waqti ay- ay xoogeystaan dagaal ay ay ku dhawaaqayaan Sax.
marka nimankan afartanka sano waxaa weeyaan eh, waqtigii bilowgii uu sheekhu sheegay todobaatan iyo saddex iyo afartii ay soo ifbaxayeen waxaa weeyaan waa lagu horimid soomaaliya gudahana waa lagu horimid soo sheekhu sheegay masarna waa lagu horimid oo waxaa weeyaan ikhwaan muslimiinka eh, ayaga u ahaa hooyadii aabbaha u ahaa ayaa ku horimid oo ducaatun laa qudaat yaa meesha waxaa weeye marka waa in dacwada loogu yeero maaha laakiin xarakaadkina wax xukumaan oo dadka gaalasiyaan maaha Ma aha.
marka dhalinyaradii marka ku qanacday waa ku soo celinaya ku qanacday manhajka sirkuda ku qanacay sida uu sheegay doctor yuusuf alqardaawi xafidahullah oo ah nin muftiya oo caalim ah oo masri ah oo ah qofka aan dhihi karo kitaabaadka iyo manhajka sayd qutub eh, raximahullah wuu yaqaanaa wuu akhrin karaa wuxuu yidhi manhajkaas sida macaalim fi tariiq sida kitaab tafsiir dalaal qur'aan nuskhada labaad iyo kitaab kale oo u sheegay manhajkaas ah جاهلية القرآن.
جاهلية القرآن الشد منهجكاس ومنهج أو التكفير ومنهج وحور خلافا منهج أهل السنة والجماعة أو خلافين منهج تكفير هوي وإذا كل يوجده لكن عيري سيقطب بنفسه ما كان عيبه واجتهادي marka waa istihaaday marka waa adgatay marka hal ajri buu leeyahay ajri kala ma leh والمجتهد اجتهاد لكن قفل وضلي مقفل صح.
هلا هلا هلا دب إن الراعي لكن الله.
إلا هلا لكن أيوة.
أو كنت سدب وصل ولا يو أو حويان وضلي سيلا كاو وحويان دفع وضلي مقفل لكن لكن فالصعيش هذا حتى قوة كان هذا السابعون بالحق فالصعيش سواد يوم مصطلحات كأن يكسنيان يوم ما كتفيرسو يكون كلا أي وقت السجري إلى قربنا maqalkooda yahay magaalada shabo Sax.
shil jooga meel kastana jooga kismaayana jooga oo waxa uu jooga baylo meel kasta jooga ayagana waxa weeyaan fasaaishaas baa ayagana Ay aruuriyeen.
ay aruuriyeen oo ay isu akrinayaan waa isku mid labada qolo waa qolo marka kee khatarsan waxaa khatarsan kuwan asaabicuuna bilxaq asaabicuuna bilxaqi إيه، أفرتنك سنة هذه أنا أصول afarta kii sano ma garanaysaa دبر مكاس afarta kii sano maya صح because anagu wax xukumayna wax qasoo waa og صح laakiin waxaa cad inay xoogga saareen waxbarasho waayo inay xoogga saareen bcna ganacsi labadaas waa iska cad marka waxaa cad inaynan inaynan yeelanin saameyn badan inaynan yeelanin dad fara badan laakiin hadda maxaa keena marka waxaaba keenay waxaa weeyaan waxay is dheheen afarta kiisoo siriso ma ahayn waxba way keeni waayeen waa waxay dheheen maadaama macallimiina noqonay dadkana kalsooni aanu ka helnay amaa laga yaabaa hadda inaan saameyn yeelano amaa laga yaabaa maadaama hadda xaaliyan ee xarakaadka kale islaamiga ah ee soomaaliya ama caalamka ka jira waxaa laga yaabaa inta shisha lagu furay Sax.
oo ay soo baxeen alqaacida oo ay soo baxeen daacish oo nimankii qolada muslimiinka ah ee masa naftooda xukunkiisa qabsidaan laga tuuray oo hadda nin baxsada haya nin eh, maxbis ku amaan fursad helnaa oo shabaabka dhallinyaradii ma afka u dhiganaa meel kasta taas- taasay iska dhaadhiciyeen waan kusoo noqonaya qofka khadka ku jira daawada dadiya abdi maqashid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام تعالى إيو الشيخ إيو أقوينها كصوماليات إنو فسرية inta yaa magacaaga meeshaa joogteed مقعي ويبن محمود وجو دمير بوند القبل كبرادس Haya, su-aal ku aadan mawduucan ka hadlayna haddii barnaamijka la socotay soo dhawo sifa عن موضوع قناة ضبع كائمة ذي لكن وحان رضا الشيخ إنو ويديو نظام كان عصب إيو شيخو فرقوين كان عصب إسأبارولي مقعي عصب لبحيان miyaysan jirin culummada soomaaliyeed dirmad adag oo ugu yeela in nidaam noocan oo kale ah uusan dalka iyo degmooyinka soomaaliya uusan ka dhicin loona soo maro een, culummada waaweyn ee soomaaliya een, waxaa la socotaa in nidaam kasta oo la keeno ee dhalinyarada ugu horeeyaan dadka lagu shubi karo fikirkaas een, dhalinyaradana een, sidaa ogtahaba ma jirto cilmo diin naga caawiya waxyaabaha een, een, macnaha way jiraan laakiin een, ma ayna badno wacyigelin een, buuxda ma aan haysano laakiin ma isdheeryihiin nidaamkan cusub ee lagu dhawaaqay dhalinyarada soomaaliyeed waa laga faa'iideysan karaa oo dalka waa ku faafi karaa aada umaasantahay su-aashaada waa waa kaga jawaab doona sheekh insha allah Ee, ee, su-aashaas iyo adoo israacsanaya ee, bal kusoo dhawo
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت وفق حسوي دي waa ajiib in taas jeclahay oon waa dhaarijiyo su-aal wanaagsan Ee, horta culimmada soomaaliyeed ee, wacyigelinta si joogta ayay u wadaan Ee, runtii ee, ma lagama istaagin kooxahan haddii aysan culimmada ka hortegi lahayn toddobaatan meeli dadka loo reegi lahayn waxaa sida ee, haddaba aan isku wada raacnay oo aan sheegnay taariikhaan loo wada ogyahay waxaa ka hortegay waxaa ahayd culimmadii dacwada muctadilkaa waday oo dacwada guulaysatay dacwada qaarna waa fashilantay qaarna way guulaysatay dacwada runtii guulaysatay ee soomaaliya wax badan ka bedeshay ee soomaaliya markii xataa burburtay oo ee, mu'aamaro khaarijiya iyo tamasuq ama burbur daakhiya ku dhacay sagaashameeyadii dadka u istaagay oo dadkii dibadaha loo qaatana raacay oo maraakista islaamiga dibadda uga furay gudaha dadka joogana ku harayo iskuullada u furayo jamciyaadka khayrga u sameeyo la noolay runtii waa ducaada wey oo culimmada wey laakiin cabsidiisa dhalinyarada oo is leeyahay.
cabsida dhalinyarada waa waa su-aal wajiha waaye Ee, cabsida dhalinyaradu ay ka qabaan fikirkan inay qaataan waa ay taagan tahay Ee, dhalinyaradu waxaa hore loogu dagay fikirkii shabaab oo isaga laftiisu gaalaysiinta ahaa kan takfiirka ee, qaar badan baa ku dagmay Ee, qaar badan baa waalidkooda iyaga la kala irdheeyey oo kala go-een Ee, dhibaato badan baa gaarta dhalinyarada afkaartan kala duduwanoo markasta soo baxaysana mar walba waxbay kala haraysaa oo dhibaato gaarsiinaysaa keliya dhalinyarada waxaan mar walba ugu baaqnaa ee, dhalinyarada si looga ilaaliyo arrintan saddex arrimood bay u baahan tahay waaweyn mid waxaa waaye horta culimmadu inay wacyigelinta si xowliga u wado weliba gaar ahaan meelaha dhalinyaradu badantahay sida iskuullada iyo jaamacaadka eh, iyo meelaha naadiyaalka dhalinyaradu ay leeyihiin dacwo mucaasir oo systemka hadda dhalinyaradu ay ku dhex jiraan oo ah eh, social media iyo iyo fa- meelaha maaragtay siday isugu gurub gurub yihiin iyo luqadda iyo la- heerka ay marayaan xagga eh, wacyiga muxaadarooyin ku wajahan inay tabanayaan in loo sameeyo waana mudka dilacdii la yidhahdo waxna ka socdaan waxaa ku bilowdeen qodobka labaadna waxaa waaye in barnaamijyada wasaaradda iclaamka maadaama maanta aan joogo radiga musho t v-ga qarankan waan ku faraxsana inaan halkan ka idhaahdo in wakti dheer wakti badan wasiirka cusubna waa rajaynayna inuu arta si fiican uu isha ugu dhifto in wakti dheer oo wacyigelina la siiyo oo arrimaha jira maanta oo xasaasiga ah oo dhalinyarada soomaalida in la siiyo culimmada iyo aqoonyahan badan oo kaleetaba oo wax ka garanaya arrintan oo dhalinyarada laftooda ay kamid yihiin dhalinyarada waxbarata ay kamid yihiin maadaama iyagu ay garanayaan meelaha laga soo geli kara in iyaga lafta door la siiyo culimmaduna ay hoggaanka u qaado oo wacyigelin badan la siiyo qodobka saddexaad oo aada muhiimka waxa waaye istiraatiijiyadda dowladda dowladda soomaaliya waa xil saaran gaar ahaan wasaaradaha wasaaradan ay kamid tahay macniga ah in waxyaabaha akhlaaq xumada ah iyo waxyaabaha mujtamaca dhaqanka soomaaliyeed ee suuban ee islaamiga ah ka hor imaanaya oo inta badan gaalada iyo wadamada ajnabiga uu keeno ama dadka taga ay soo qaataan in dalka laga ilaaliyo shareecada islaamka ninkan shareecada islaamkana barnaamijkaas hadda waa socdaa wasaaradda diinta wasaaradda cadaaladda iyo mu-asasaad badana ayaa wadahadal uga socdaa shareecada islaamkana dastuurka way noogu qoran tahay wax badan oo kamidana waa la fuliyaa laakiin in si cilmiyeysan oo dowladaysan oo dhammaystiran in shareecada loo fuliyo dadkana loogu sheego muxaadarooyin cadcad in dhammaan qaybaha qaybta boqol kiiba sideetan shareecada waxaa fuliya horta shacabka waa waana fuliyaan qaybtooda boqol kiiba labaatanka dowladdu ay leedahana dastuur ahaan waa u qoran tahay waxna waa laga fulaya laakiin ilaa hadda iskuma daba ridna in la isku daba rido si cad loo soo bandhigo arrintaas fur madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli wadahadal inaan ka galnaan rabnaa culammadana haddana go-aan ka gaarnay dalkan dal muslima waaye diintana waa ku dhaqanya waana ku dhalaya laakiin waxaan rabnaa in si dhammaystiran loogu dabaqo diinta dad mu-ahal u ahna iyo maxkamadaha islaamiga iyo maxkamadaha sharciga inay fariistaan oo waxyaabaha la tuunsan yahayo ama dhaqan xumada ama laaduushka ama waxyaabaha dhaawacaya dadka niyaddooda dilaya iyo ciidamada laftooda in waxyaabaha sida waxyaabaha jaadka iyo daraagiska iyo waxyaaba calaqa iyo waxyaaba badanoo dhaqan xumadooda in laga zuuliyo markaa mujtamac oo nasiiha laga dhigo
aad ugu soo biirtay waxaad la socotay barnaamij kulanka toddobaadka oo aan uga hadlayno asaadicuun abdilxaq ee kooxdii dhowaan sheegatay inay magacaasi la baxday daawadaa khad ku jira ayaan doonay inaan siyo xalo asalaamu calaykum
alaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi magacaaga meeshaa joogtid walaalow waxaan joogaa degmada macnaha waberi
magacaaga magacaygu waa cabdullaahi maxamed yuusuf cabdullaahi su-aashaada kusoo dhawow
maasha allah waa dhowey walaal haye
walaal waxaan rabaa arrinta maanta laga hadlayo waa mawduuc aada muhiim u ah ummadda islaamka o dhan khaasatan ummadda macnaa suniyiinta marka hore waxaan salaamayaa sheika iyo dhamaan macnaa waliyaasha barnaamijka dahinaya
ala maasan haye walaal sheikh hadda wuxuu ka dhawaajiyey nimankan hadda calamka ku dhawaaqay oo saadiran lahaa in centralku yahay macnaha dalka masar marka masarna macnaha san ognahay waa dawlad quwad leh military leh awood leh mas kacmustay waxaa malinaya dawlada macnaha islaamkana xitaa macnaha waxaa malinaya dilaalkooda moogay iyo warniskooda moogay in wax kagarngeysigin muhiimada waxay tahay nimankan hadda maadaama ay dalkii ku jiraan aqoona leeyihiin sida muuqato dhaqaale leeyihiin marka in qaab intaasa na soo geliyaan jaamacadihii ka buuxaan ganacsiya leeyihiin exam ay baa soo qaato dagaas waxaa macalinka yata wuxuu yihi book english noo dhigayo wuxuu yihi maxaa ka barateen english baran keliya baranay luqada english ka baranay markaas english keliya meesha kama socoto wuxuu yihi dhaqanaa ku jira because waxaa jira matalan guurka manaha sida maraykanka isu guursadaan oo kale habdhaqankoodii lakin anaga waxaan la baray waa englishka laakin si indaabta waxaa ku jira dhaqankoodii waxa yihi meeshaas waa ka xambaarta ideology fikrad marka haystaa fikrada maraykanka maada isguursan waa ka haystaa ilan si dal baan la geliyay so lagama yaabo marka in jaamacadii laftigooda kaan maadaama ay haystaan oo wadankiina wasaaradda qaafta maanta maanta ay istaagaan intaas manaa kafa ka fajineen so lagama yaabo si indaabta buugna qaribna saaraan buugna saaraan nidaam nidaam si sama xaggan lagu soo geliyaan fikirkooda
tan baa inaan qodob aan ka ishaaro oo maxaan ishaaray kuwan labadan kuwa hadda isku dhawaaqay iyo kuwan kale inay kuwan isku dhawaaqay khatarsiin baan ishaaray mid farqiyo markooda waxay khatar yihiin kuwan waa horta asaatidi waay oo jaamacad wax ka dhiga oo la yaqaano oo dhaqaale haysta dadka taakuleeya oo beelo ka dhashay marka ardada marka dhigata kuliyaadka cilmiga sida caafimaadka injineeriga sida xisaabaadka dhaqaalaha beeraha ardaydaas oo dhan waxaa weyaan badana waa ardada ay xooga saari doonaan marka khatartu halkaas halkaas u keenaysa maxaa yeelay dadkaas suu sheekhu sheegay male aqoon oo sharci ah oo magaalaas isku difaaci karaan male aniga laakiin fariinta aan rabay inaan u diray waxay tahay qolada cusub saddex arrin oo waa muhiim sax inay ilaaliyaan mid koobaad dacwadoodu afartan sano hadii socotay dadkan afar iyo toban sano afar iyo toban qarni bay horta muslimiin ahaayeen صح marka soomaalida inay muslimiin yihiin diintooda inay mus- islaam tahay inay yihiin dad quraankii barta ehl quraan inay yihiin horta waa inay karaan waa ka wada qodobka labaad waa inay wax kusoo kordhiyaan nolol yani jihaad fi sabiilillah soo lama yidhahdo alxaad fi sabiilillah inaysa la socdo dadka in nolol nolol oo wax la duminin oo wax waxa hadda jira in in la taageero dadka waxaa weeyaan mu- mucaanaad iyo dhiba horlana hore inaan loo soo loo- loo soo qodobin kale saddexaad waxaa weeye- waxaan ka wadaa macnaha inaan dadaal adeegsanin inayna magaranaysaa Dhibaatooyinka waa dagaal ku ku laabin in waxaa weeyaan dib dadka inay u celinin qodobka kale saddexaad waa inay diyaar u noqdaan wada hadal iyo xiwaar iyo munaadaro iyo dood waayo waxaa jooga ragga is yaqaaniin منذ مركز دعوة أي أي لا ما بلا ولا كوساب ولا بلا أفتي علومي ما جوكا هذا نقول جوكان إن أقربان ولا ضاد إن أقربان إن ولا حضور إن معارضة جلو ولا مكشوف وعد من تكون أي أي مدرين الصحابة أي أي بطل أسر حيانا لا جلد ضغطه كانوا حويا وأهمي هوي حد دول دول حويا صح
دول دول حويا ربا لما كان لما العصمة صاحبوه وحويا إسخافين تدرات نافت الشيخ وشيري ودك ويجوكان من من ضرورة أنا بيجوكان مدرتا يودون طلاب من كقارب بكواسة كفر بدل كذا قال بدل وآد رسول الله من دون مدرسة كان أصيليين وأفكاريين ومنهجليين ورسائليين وحتى اعتزال دم المجتمع كبحي هذا تمل تمل إليهم لما تعرفين صح sidoo sidoo kale kuwa maadaama ku dhawaaqeen waxaan qabaa in dooda la furo waxaan qabaa in loo yeero waxooda la weydiiyo haddii ma garanaysaa dooda ogolaan dee culamada doorkeedii ayaa markaa soo baxaya culamada la doodaysa Markaas ayaa- ilaa qofka ilmaha diinta ayaa doorkeeda qabsanaysa haddii markaa ay dee xaqa ka noqdaan sidii cabdullahi bin cabaas oo kale eh, cali oo dhaalib quraantu u diray oo ula dooday oo rag badan ka soo celiyey kadib wixii ka soo baxana kadib markaa la fiiriyo La- lama laakiin marka ugu horeysa inaan lagu bilaabin qabda amniyo oo xarig inaan lagu bilaabin آه، كنت لا تعيل صح
استاذ عبد الرحمن هذا قماسية رمتي مال هذا في عنو كعبري مال لو تأنو شرعا علمنا كي يلنا حتى سلو موقع سنقاتل horta raggan anugu intaan ka aqaano rag badan baan ka aqaanaa oo tobaneeya malaha ku dhaw ama ka badan Eh, waa rag culculus waay rag aqoon leh dhisan eh, sidaan hore u sheegay akhlaaqiyaadkooda iyo ijtimaaciga oo aad u sarreeyo aad horumar badan sameeyey xagga aqoonta iyo xagga dhaqaalaha intaba laakiin nasidarada ku dhacda waxay ahaaday mawaahibtoodii iyo aqoontoodii iyo magacoodii dacwadooda afartankaa sano kama faa'iidaysan afkaartii meeshii taagan.
ay qaateen bay ku ayay ayay la fadhiisteen dhinacyo badan ay tadawur ka sameeyeen oo de shaqsigooda was- waxba is- wasdhiseen mujtamaca ay gaal- gaalada u haystaan bay ku dhex milmeen ay ka dhex shaqaysteen ay jaamacadkooda macallimiin ka noqdeen yani ku dhex ganacsadeen marka runtii waxaan idhahdaa mararka qaarkood yani waa waa waa majmuuco mutaaliya aada u fiicnad oo oo lagu khasaaray macnaha dhuntay waay Eh, marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaan ku raxsanaa warka cabdiraxmaan آه، horta kooxaha takfiirka oo hadda jiray afarta ah ee hadda kala dambeeya ayagaa ugu da'weyn iyagaa ugu horreey asal iyagaa ah Ee, ayagu ee, in laga dhex baxa ma ahayna weli ma inshaqaaqan laakiin kooxdan hadda maxamed cusmaan hogaaminaya maxamed cusmaan hogaaminaya iyagay ka baxeen Ee, waxaa kadib kasii baxay haddana shabaabka haddana shabaabka daacisha kasii dhex baxday waad ujeedaa ولا saasaa loo socdaa marka waxaasoo dhan oo nooc takfiirka laisku daraacsan yahay in mujtamaca la gaalaysiiyey midna caqiida uu ka yahay takfiirku midna uu ka yahay siyaasi oo ayagu haddii xataa daaca la siiyo waxaabta aaminsanaaba aysan kula dagaalamayn tana waxaan iska raggaanu waa ragga hadday mawqifkooda ay dib u maraajaceeyaan oo xiwaar ogolaadaan oo ay sabciga hadda ay sheegaan inay bannaanka dacwada soo dhigaan anuu u malayn maayo anoo aqoontooda iyo khibradooda iyo kudhexjirkooda mujtamaca qiimeynaya ee, walow wada hadal iyo wax sheekaan aysan dhex marin muddo dheer awal intooda badan aniga wayga da'weynaayeen intaan jaamacadka dibadda jirnay bayna maaragtay ayaa la kala baxay oo dib damba laysuma arkin laakiin waxaan aaminsanahay marka raggan la fiiriyo ee, khalfiyadoodaas inaysan ku degdegi doonin gacanka hadal iyo dagaallo iyo colaytan iyo muwaajaha ma umalaynayo صح walidaalika waxaan isleeyahay waa rag qiimayn kara marxaladda soomaaliya maanta marayso waa rag qiimayn kara hadday maanta isku dayaan muwaajaha toosa iyo mawaaqif daaisha oo cashwaaya inay qaataan oo lablacka ku dhisan inay mujtamacaana dhibaato gaarsiin karaan iyaguna ay baabi'i karaan oo dhibaato badan ku dhici karto maantana aysan sidii wiilasha yararka aysan duqaha iyo meelahaas luuqyada aysan ku noola karin marka anigu waxaan aaminsanahay sida uu sheegay abdiraxmaan in haba yaraatee sida haddaba dawladdu ay ay sida degane loola bilaabay inaan qabda xadiidye iyo qabasho iyo weerar iyo lagu samaynin laakiin waa la yaqaanaa oo rag waaweyn caan in loo yeero oo shaksi loogu yeero oo rag culamaa ugu yeeraan oo lala fadhiisto oo lagala hadlo in dalkan iyo diintan iyo dadkan loo wada turo oo wax lagu heshiiyo oo leeskaashado oo xataa dacwada xataa afkaartooda ay ku qanacsan yihiin laakiin ay iska tanaasuleen caqiidada layskuma khasbo laa ikraha fi diin yani qofku wuxuu caqiidisana kuma khasbi kartid ilaa ilaa ka bax wax kale caqiida dhamadhin kartid qancinaa jirta hadduu qanci waayona waxaa lagu heshiiyaa wax kaloo badan waxaan rabaa inaan hal khabar meeshan ku daro oo aada muhiima nabi maxamed sal allahu alayh wasalam markuu kasoo haajiray maka oo madiine u yimid madiine waxaa ku noolaa dad muslimiin oo aada yar waxaa joogay gaalo aada u badan nimanka uu lasoo heshiiyey oo ballanta uu lasoo galay toddobaatan iyo saddex qofood oo raga iyo laba gabdhood toddobaatan shanay ahaayeen toddobaatan shantaas waxaa la socotay shan boqoloo xaaji saddex boqol iyo labaatan iyo shan gaalo ah ayay ku dhex jireen oo marka xaj gudanaysa marka waxayna ahayn keligood dadka reer muslimiinta markaas jira macnaha waxaan garnay marka dad aada u yar ayaa ayuu markuu soo haajiraya madiine jooga muslimiin markuu magaalada madiine yimid wuxuu heshiis la galay dadkaas muslimiinta oo oo maaragtay ansaarta oo meesha loogu yimid iyo muhaajiriinta soo haajirta kuwa badneed baa markaas laba soo maaha iyo yuhuuddii meesha joogta dhaqaalahana gacanta ku haysata oo dadka oo magaalada maamuleysay iyo gaaladii krishtan gaaladii wataniyiinta ahay oo meesha u badan ayagu oo sawaati guud ah hareeraha intaasoo mucaahado u wada qoray ah in magaalada madiine ay wada difaacdaan oo isla noolaadaan oo iyo systemka dowladnimada markaas uu hogaaminayay lagu wada hoos noolaado marka mararka qaarkood dadka iyagoon isku afkaar ahayn masaalix mushtarag oo la wada ilaalaya jirta oo kulli dadka dan uga jirta marka waxa afkaarta markii lala niqaasho hadday sida hadda wuxuu sheegay ay kasoo laabtaan ibn cabaas markii lala niqaashay xujada inta u baxday yiraahay bis waayo annagu bis waayo waxaan soo raacnay manhajka ahlusunna waljamaaca dadka muslimiinta ana islaamimadooda iyo maca dowladdaana yani annagu ma gaarsiin laakiin in la islaaxiyo oo dowladda la islaaxiyo mujtamacii la islaaxiyo dacwo lagu islaaxiyo oo shareecadii iyo tatbiiqii shareecada in loo gudbo si cad maaragtay loogu wada istaago maca dowlad iyo shacab layska kaashado hadday kusoo dhex biiraan oo tiil ray waayo hadday xataa taxafud ka qabaan oo yidhaaheen annagu kuma qanacsanina waxaa la waxaa la awoodi karaa in markaas lagu heshiiyo wax kaloo caama oo laisnabadgeliyo oo dalka la ilaaliyo istiqlaarkiisa oo aysan dhibaato aysan dhicin maadaama barnaamijka ugu dambeeya aan soo gaanay khadka ugu dambeeya aan doonay inaan siiyo asalaamu calaykum halo
السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga meeshaad joogtid
محمد
haye bal barnaamijka haddii aad la socotay su-aashaada ku aadan موضوع horta barnaamijka fikirkii aan qabad ilaahay ka balaqaan qabsiyo runtiina waxaa waaye ilaahay subxaana watacaala horta ummadda ilaahay diinta waafajiyo qof walbana diinta waa waxaa ku dhashaan ummadda soomaaliya inta badan boqolkiiba boqol waa waddan dad muslimiin ah marka waxaan rabaa wax walba horta marka la sameynayo xasilooni iyo kalsooni iyo mataqaanaa wadahadan in wax lagu dhameeyo dadkaan hadda hadlay oo wadaadada oo mataqaanaa magaca baxay magaca cusub oo taabicuuna bilxaqi in horta dhamaayo meesha wixii sifooyin in ogaabaa muhiim oo mataqaana wadahadal lala sameeyo haddii madaal ogolyihiin wadahadal lala sameeyo haddii ay yihiin dad mataqaana dadkaan ka aaminsan nambaraha wadana in horta in la ogaadaa muhiima sooma marka waxaan leeyahay ummadda islaamka soomaaliyeed dhibaata kama bixi karto burbur kama bixi karto qaraac kama bixi karto wax walba waxaa ka fiican sida hadda sheekh uu sheegay in wadahadal iyo wanaag iyo musaalaxo la sameeyo qad in la xiro oo wax mataqaana dib loo geysto iyo borobilaan la kacsho ama mataqaana dacaayad la sameeyo wax ay hadda taadinaysa mana waxay ku qurxoon tahay mataqaanaa wanaaggaas sida uu sheekhu sheegay waana salaamaya ummadda islaamka meel walba ay joogaan boqol kiiba boqol aada aa mahadsan tahay kole fikir caam hadday uu ka hadlay waxaan rabaa horta kooxaha hantaa darafka ah goormay dhashaan
saddex arrimood inta badan ay ka dhashaan horta marka ugu horeysa asal waxaa u ah shareecada islaamka khilaaf islaamiya markay dhacday kun sagaal boqol labaatan afarti caalam islaami waa burburay isticmaala ku habsaday reer galbeeda iska degay kadibna waxaa bilaabatay in lala dagaalamo macaalimta islaamka yani shareecadii laga fogeeye nolosha dadka waxaa la isku dayay in dadkii waatay kacdoona sameeyeen isticmaalka waa la iska saara lakin isticmaalkii waxa weye albaabku ka bax darshadana kusoo galay waxaa bilowday marka in shareecadii islaamka iyo dhaqankii dadku ay lahaayeen iyo caqiidadoodii iyo xukunkii iyo maamulkii lakala lakala dhex galo in loo diido in shuuciya lagu masaroo kaleeto hadda marka culamadan la leenaayay shuuciyada lasoo minguuriyey ruush iyo balshafiyadii stalin iyo ayaa dadka lagu leenayo liman cabdinaasir taasuu wata markaasuu qoomiyo carbeed iyo waxaan jirno khuraafaada ayuu haddana ku wada dadka waxaa lagu mali karaa waa mabaadiida islaamka wa marka dhinaca labaadna haddana waxaa waaye waxay kalay abu waxyaalaha abuura waxaa kamida marka horta midda koowaad inxiraafku diinta laga inxiraafo fursaday ka dhigtaan waxa kaleeto ay ku abuurma oo marka waxaa lagu daaweyn karaa oo iyagana looga takhalusi karaa sida caalam islaami sida cali iyo dowladda islaamka iyo khabarti waa baabeen markii dambe waxa weeye diinta lagu dhaqmo marka laakiin diin la-aan iyo iyo taduruf waa walaalo soo dhasheen marka waxaa la raadinaya waxaa waaye waxay si ay waxyaabaha ku andacwadaan aysan meesha imaamin meesha imaan waa in diinta la qaataa taas horta cilaadka ugu weyn kaas waa waxaa kaloo inta badan ay ka ka dhashay haddana oo gacanka hadalka iyo cunfiga iyo dagaalka qofka haddaad mukulaasha guriga hadday kugu soo gashay haddaad maanta dhac edyirto marka dambe inay kala baxaysaa haddii qofka jaanis la siiyo aan la siinin xiwaar aan loo ogolaanin iyo wadahadal mujtamacaadka markasta nidaamka xukunka uu madan yahay oo xorriyaadku ay ka jiraan kuma dhex faafi karaan mujtamacaadka qamciga iyo hadda mala masar waa ka dhacayo ujeeda masar hadda waxa ka dhacayo waxay marka dambe abuureysaa in mujtamaca masar intooda badan ay tadaruf galaan saas shakiyaan wax meesha ka socdaan ay ku socotaa hadda nimanka ikhwan muslimiinka iyo madaniyiintaha oo sanduuqa aaminsana iyo codka iyo magaciisigaas oo xataa ayman dawaara uu yiri jid qaldanaad martay waa arki doontiin waa ladin burburin doonaa sida haddana ay noqotaa nasiib darro يعني إن ما أنت دليلنا intooda badan waxaa laga baqayaa maanta inay ku beeraan yani dagaalada egan marka anfigu waa keena diintu la fogaatana waa keentaa yani waxyaabaha waa keentaa xukunka markaas jiro xukunka markaas jira hadda waxaa ugu wanaagsan oo islaamkuna uu yahay oo nabi maxamed sal alay slam uuna baray mujtamacaadku afkaarta oo kala duwanaan karaan laakiin inay jirto mabaadi iyo waxyaaba la wada ilaaliyo in xiwaar uu jiro waquulu linaasi xusnan qofka la kasbado qofka akhlaaqda qofka diinta banaanka ka joogaa la rabaa inaad akhlaaqdaada dhaqankaa ku kasbato iyo wanaagaaga qofka islaamku la aaminsan laakiin afkaar uu kugu diidan waxa weeye waa kasii sahlan yahay marka horta midda ugu wanaagsan taas waay mar walba mubdaasi la qaato qofkaas u dambeeya rabaa qodob baan ku daraa sax
qodobka waxaa weeyaan suu sheekhu sheegay kun sagaal boqol labaatan iyo afartii markii systemkii macnaha mar isku isku waayay caalam islaami markuu saaxada oo sifax looga baxay waxaa bilowday labadan tartan waxaa la galay wakti cusub oo dowlado fara badan ilaa konton iyo dhowr dowladood oo caalam islaami ah xarakaadkii markaa jiray oo maarata soo ifbaxay waxay dhaheen bal dee annagaa bedil ka noqonayna dee duulkan duulkan waxaa keenay soo sheekhu sheegay gaala keentay idan annagaa rumeeyaan islaamnimada soo celino khilaafadii soo celino horta dadka ujeeda xarakaadka dhammaanta markaa fiiriso maxaa ka dhexeeya khilaafadii inay soo celiyaan hal ujeeda hal ujeeda ka wadaxsan jidka marka lagu hal ujeeda ka wadaxsan inay khilaafadii soo celiyaan tatbiiqii soo celiyaa dadka lagu xukumo waa mustalaxaad fiican waa wax nin kastoo muslima uu raadinayo Marka loo sheego- laakiin fiiri sax
kuwan takfiirka ah wadadii gafayn labo waxa- si guud xarakaadka markii la fiiriyana waxay kala dafsan yihiin in ayna badiil ka noqon karin dowlad xa- alxaraka laysa badiilan can dowla walaa can umma ummaddu iyaga oo dhammaystiran oo wada socota bay nidaam samaysataa ma garataa laakiin koox soo baxday oo shan nin ama afartan nin iyo kulo marka soo baxood annaga caalamka taagayna oo soo celinayo waxa waxaa weeya waa waa Waa- sheeko waa- sheeko sheegay ma soconayso gabagabadii barnaamijkaas soo gaaray waxaan rabaa in ninkan kooxdan hadda amiirka u ah wax yar dowladii wax shakaniya kusoo koobtid bal si dadka u ogaada ninkaas taariikhdiisa iyo waxyaabaha ay ay أميكم آه، مصطفى كامل آه، ومصري وأنا أو ح- تبعات جر
waa كو- kasiisa إلى كل بعثي وأنا أو فيل دجا أكاديمي كسوجري جامعة بمقرة شنو أتصل مع اللي كسوها وأنا أو رجل يوري كسام وبي اللي حذكي لكي أي عبد العاطر من يرضى إخوات أوجيستين كدبنا ده إلى كم بري لكي لا رجع قاعدة ويا أو ولي بنا أوله هو كقاعدة وأها kadibna dee toddobaatan iyo afartii waxaa weeyaan wuxuu ahaa nin oo raggii mm, isku ay ahaayeen Sax.
Eh, waa kii nihaayana dee wuxuu noqday amiirka een, jamaacada oo magaalada hadda cusub waxaa isweydiin leh Ah.
horta soomaalida maxay la soo waxyiin iyo wadamada dibadda Ah.
aniga waxaa fadha basta dadkaa miyaa Waa saf- eh ilaa timid Wax.
soomaalida waxba soo dadkaa miyaa maxaa ugu xidhnahay uun eh, marba inda walaahida waa ku xidhnahay marba waxaa lagu xidhnay sabaal oo horta diintu ma- waxay kasoo baxaa masar mara diintu waxaa weeyaan afar iyo toban sano kahor qadi iyo jirka suu sheekhu sheegay marka waa ay dadku inay fahmaan oo diinta bartaan oo aanu Afar waddo
waxaa weya haddii kale lahaysta maxay haysaa qadka u dambeeya ayaan doonayaa eh, inaan siiyo halo daawde
اه السلام عليكم calaykum salaam su-aashaada mawduuc ku aadan soo daa, waqtiga waan lahaa. soo yaa soo koob aadano suuqa xoolaha jooga walaalow anigu fikir baan wataa su-aal ma wato oo ah eh, nimankaas bilaash bay isdaalinayaan waa niman eh, iska ladan oo ganacsata oo aan degsi koo baran marka soomaalidu waxay ka diiday oo oo fikir ay ka diiday nimankii shabaab ahaayo meel walba qarxinayay oo dadka dilayaan war ka diidnay ayagoo meel fadhiyo timir iyo hilib iyo casiir raba inay cabaan war laga yili baa marka intaasoo wataa asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله هاي شيخ waxaan ku gabagabay waxaan dhihi lahaa eh, horta marka ugu horeysa waa sida cabdiraxmaan sheegayo afkaarta in eh, dibadda laga qaato waxaa keenaya inta badan waxay ku imaan jirtay xarakaadka ayaa isku xidhaayo Eh, soomaaliyana hadee dal yar oo marka loo fiiriyo dalalkaas eh, farac no- farac noqon kara jaamacadka waaweyn halkaasaa laga loo gelaya ilaa aakhirihi waxaa kaloo waagaas aad u saacidaya dowladdii markaa militariga waddanka haysatay oo aada u adkeed dhinaca wadaadada iyo xarakaadkana Eh, inta badan waxay keenaysa rag badan intay cararaan inay wadamadaas tagaan oo marka ay la wadaagaan fikirka wadaad sheegaa kullama xukunka uu yahay xukun madanaya oo dabacsan oo xorriyaadka ilaalinaya waxaa yaraanaysa mucaaradada iyo dadka la dagaalamaya iyo afkaarta dibadda inay soo- lasoo waarido aada u yaraanaysa qodobka muhiimka oo runta isla cabdiraxmaan uu taabtay oo aan rabo inaan dul istaago waxaa weye dowlad marka la raba in la la islaaxiyo diinta lagu islaaxiyo annaga tajribo afarta sana waxaan soo qaadanay annaga sana odayalaano hadda arbacin sana dacwada ku dhex jirnaa waxaan soo qaadanay eh, si kasta oo aad banaankaas waxooga soo qaadatid si kasta ood xaraka aad luuqada la gashid dalal masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa diin ahaan iyo in la islaaxiyo waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed diinta inaan laga xigsan ee la dhex dhigo diintana dacwaha loo gaarsiiyo taladana meesha ilaahay dhigay bay dhacaysaa talada waxaa weye ilahay baa bixiyay sideedaba xarakaadka qaarkood akhdaar ay galeen waxaa kamid a waaqic jira ayay damceynan karaan hadda maalan alqaacida waxyaabaha dhaawacay waxaa kamid a saddex arrimood waxaa weeye in dowladihii siyaadada iyo dowladnimada iyo magaca jira ay inkaraana yidhahay ma jirtaba amiirkaas qandahar jooga ayaa lagu wada xiraya inta kaletana waxaa waye furuuc wax waaqaca ma aha waxaa ina waaqic ka shaqeysaa sheekh islaam ibnu taymiya sagaal boqoloo sano kahor ayuu wuxuu taxliiliyey haddii dowladda ay kala furfuranto dowlad kasta meesha ay ku jirto ayay walaa- walaayat alumuur ay ku yeelanaysaa oo sharci ah oo looga dambeynaya maanta caalam islami marka meel walba dowladaha ka jirta in xuduudeeda iyo dowladnimadeeda iyo magaceeda iyo maamuuskeeda lagu ixtiraamo laguna islaaxiyaa raba laakiin taa waa inkiraya iyada dhanba ee nin waddan kale u dhashay aad tiraada amiiraan uga dhigaya wax waaqica maaha qodobka labaad oo muhiimka waxa waaye dariiqa maxamed nabi maxamed sal l slam waddada uu soo maray inuu dowlad dhiso ayaa xarakaadkii laga la-yahay oo oo maaragtay takfiiriga ah ama xarakaadka dagaaladooda ayaa laga la-yahay nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam waxa uu dadka u aruurinayo dadka inta la aruuriyo oo nolol la abuuro fi maqaasid shareecada maqaasideedaba maqaasidda waxaa ugu weyn ummadda in la mideeyo dadka midnimadooda waxtasu maxbuladin ala tafaraqu xataa qabaa'il aan muslimiin ahayn oo gaala ah iyo heshiise la gelaayo si ay u wada noolaadaan ay nabad dhulka dacwada ugu fido maka reer makaa ka mid a reer makaa sulxu xudaybiya mid muslimiin bay ahaayeen haddana heshiis baa la gelay intaa waxaa weeye dacwada in jaanata lasiga la rabaa qodobka saddexaad oo ugu dambeeya waxaa waaye iyadana oo siyaasadda ay khilaafeen nabiga sal- waxaa ka mid a in ay maamulka iyo dowladnimada iyo sistamka eh, aan magaca diinta lagu muqoonin dadka ay wax doortaan oo dadka looga dambeeyo waxaa dhici karta mad- ummadda inay doonato nin xataa iska caamiya laakiin diinta raba qodobka ugu oo aan raba kusoo gebgeynaya waxaa weeye shareecada in la oogo in cadawajiis ooga iyo in cabdiraxmaan ooga shardi ma ahane waa in qofkii markaas talada haayo inta lo- si xigmada loogu tago oo lasoo diyaariyo waa dowrka hadda maanta annaga xataa madaxweynayaasha dalka soomaliya waxay leeyihin waa culimmadu waxay noo keenta nidaamkii shareecada loo oogi lahay anagu diyaaran u nahay taa marka dowr culimmada raba waa nimankaan saabicin wal xaq waxaan leenaha xaq waa musaddex walba waa caddayba oo xaq waa caddaaya waana yaallaa kitaabkana waa yaallaa idinku aqoontiina iyo dhaqaalihiina faraha badan haystaan idin barakeeya nuwala soo biira oo kaalaya aan Qaranka u dhisna.
aan qarankooda dhisno oo diinta aan u gurgaarno aada umaadsan daawadayaal dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii kulanka toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabayna barnaamijka waxaa iga qayb galay shacab wajiis oo ducadda culimada diinka soomaaliyeed ugu waaweyn ka mid ah iyo cabdiraxmaan saalo agaasimaha xarunta al-irshaad ee ka faallootaa kooxaha xagjirka anigoo cala cabdiraxmaan waa idinla socosay anigoo isku duwan waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السلام عليكم